bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin jimco ah taariikhdu ay ku hastaysan tahay shan iyo tobanka bisha setembar sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle ayaa waxa ay sheegayaan inuu soconayo diyaargarow aada u xoogan oo lagu diyaargaroobayo doorashada maalinta biri a lagu wada inay ka dhacda magaaladaasi halkaasoo lagu dooro doono madaxweynaha maamulka hirshabeelle kadib afar iyo tobankii bishii lasoo dhaafay markii ay xilka madaxtinimada maamulkaasi ka ceeriyeen xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi madaxweynihii hore ee cali cabdulaahi cusuble ammaanka magaalada ayaa si aada loo adkeeyay iyadoo wadooyinka kala duwaneeyey magaalada lagu arkayo ciidamo aada u fara badan oo ka tirsan kuwa midowda afrika ee amisom iyo ciidamada dowladda soomaaliya waxaana goobaha qaar laga sameeyey howlgallo baaritaano ah oo lagu baadigoobayo dad kasoo horjeeda amniga gudoomiyaha guddi waa gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada maamulka hirshabeelle oo warbaahinta la hadla ayaa sharaxaya sida uu yahay ammaanka magaalada iyo diyaargarowga xildhibaanada iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee maamulka haatan deegaanadaasi ay ugu diyaargaroobayaan doorashada lagu wada maalinta beriha inay ka dhacdo magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ahna xarunta maamulka amniga aada u fiican yahay amniga aada u fiican yahay ciidamadii soomaalida qaybahooda kala duwan nabad sugidii iyo booliiskii militariga kulligood waa howlgaleen oo hadda yani ammaanka si wanaagsan ayaa hadda yani nabadfurna mariya marka ciidamadii amisom iyo kuwii soomaalida waa iskaashanayaan oo amniga hadda waxaa dhihi karaa yani level fiican ayuu ku socdaa hadda xagga ammaanka amnigeeda boqolkiiba waani boqolkiiba sideetan ma lagu kalsoonaan karaa insha allah wallahi doon qof walba calafkiisa ayuu heli doonaa musharaxiintii hadda yani dadkii waa lakala shaqaansanaya xildhibaanadii meeshaan waxay doontaa saddex furnaana yani dadka codadkooda idaarada waa kooban yihiin oo sida xildhibaanadii federaalka ee faaha waa sagaashan hadda waxaa codaynaya oo hadda oo inay codeeyaan hadda lagu talagalo fadhiyahay sabtiga marka wax badan ma aha marka taasi nafaqaa noqon doontaa wax qarsoodiya iyo corruption iyo doorashada biri lagu wada in magaaladaasi ay ka dhacdo ayaa waxaa ku baratami doono ku dhowaada toban murashax oo ka tirsan dadka kasoo jeeda deegaanada maamulka hirshabeelle gaar ahaan beesha dowladda ay u astaysay inay ku tartami doonaan xilka madaxtinimada maamulkaasi waxaana muddooyinkii lasoo dhaafay gaaraya magaalada tira kala duwan oo bulshada qaybaheeda ah halkaasi oo ay u tegi doonaan ka qaybgalka doorashada madaxtinimada maamulkaasi xubno ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa la filayaa in gobjoog ay ka noqdaan doorashada biri ka dhici doonta magaalada waxaana maanta xildhibaan waxaana maanta xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi la siiyey maalin nasiinaha kadib markii labadii maalin ee lasoo dhaafay ay dhegaysanayeen khudbadaha ay jeedinayeen murashaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada hirshabeelle kuwaasi oo waxqabadkooda baarlamaanka kala hadlayay ka hor inta aan la dooran wixii wararee kusoo kordho wararkeena daba ayaad ku dhegaysan doontaan haddii allaha awoodala laga helo markana magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa ka dhacay howlgallo ay samaynayeen ciidanka xasilinta caasimada howlgalladan intooda badan waxaa laga sameeyey degmada warta nabadda ee gobolka banaadir waxaana lagu soo qaqabtay dhalinyaro aada u fara badan oo lala xiriirinayo kamid ahaanshaha kooxda al-shabaab iyo sidoo kale diriirkii ugu dambeeyay ee ka dhacayay magaalada muqdisho afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay xaafadaha ay ka kooban tahay degmada ayay ciidanka baaritaanada ka sameeyeen ayadoo tiro dhallinyaraa lagu soo qaqabtay kuwaasi oo haatan la sheegayo in lasii baarayo ciddii dembi yeelatan loo gudbi doono qaybaha ku shaqada leh halka kuwa kale dib loo fasixi doono gudoomiyaha degmada warta nabadda oo warbaahinta la hadashay waxa ay sheegtay in howlgallada ay yihiin kuwo qorshaysan saacadaha soo aadan ay kaga warbixi doonaan warbaahinta waxyaabihii lagu soo qaqabtay howlgalladaasi halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa ka dalbaday dhalinta soomaaliyeedka shaqaynta horumarinta iyo sidoo kale sidii amni loogu soo dabaali lahaa dalka inay kala qayb qaataan dowladda soomaaliya waxa uuna sheegay ra-iisul wasaaraha soomaaliya in dalka la dhisay inaysan wax badan qaadanaynin haddii ay timaado isku duubni iyo sidoo kale kalsooni bulshada dhexdeeda ah dhalinta soomaaliyeed ayuuna mar kale ka dalbaday la shaqaynta dowladda uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya
in dalka la dhiso laba iyo saddex mux in dalka la dhiso in dal shaksi ah laga shaqeeyo ma aqbalayo mas-uuliyaddiina waa inaad qaadatiin annagana waa in lagula xisaabtantiin dariiqa ugu maraayo dowlad qoonta ka sokeeyo waa jidda waa jid loo baahan yahay in marka laakiin waa in jid luqolka loo baahan yahay isagana in wax laga weydiiyo safarka kaamri waa yahay in la falo mid loo baahan yahay idinka in la idiin falo idinkaas idinka laydinkugu falo marka waa inaad ogaataan sida loo falaayo meesha loo falaayo iyo meesha u waxaa noo dartaa dalka iyo dowladnimada
ururka al-shabaab ee kasoo horjeeda dowladda soomaaliyana waxa uu sheegtay mas-uuliyadda dilal qoshaysan oo lagu sameeyey gudaha magaalada muqdisho saacadihii lasoo dhaafay iyo sidoo kale habeenadii tegay iyadoona dilalkaasi loo geystay sida ay al-shabaab sheegtay saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya iyo sidoo kale dad la shaqeeya dowladda dilalkan ayaa waxa ay ka dhaceen degmooyinka howlwadaag iyo sidoo kale wadajir waxaana ururka al-shabaab ay sheegeen inay ku qaarajiyeen askar ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya dilalkan iyo sheegashada shabaab waxay ku soo aadaysaa xilli muqdisho ay ka soconayaan howlgallo ay samaynayaan ciidanka xasilinta caasimadda oo horey dowladda soomaaliya ay ugu qorshaysay ka shaqaynta amniga magaalada muqdisho iyo sidoo kale daafaheeda iyadoona har iyo habeen la arkayo howlgallo ballaaran oo ay samaynayaan ciidamadan waxaana weli sii soconaya falalka amniga lidka ku ah ee ay samaynayaan kooxda al-shabaab gudaha magaalada muqdisho iyo qaybo ka mid a gobollada dalkaba ugu dambayna habeennimadii xalay ahaa xarunta dowladda hoose ee muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyey lagdanka gacanta iyadoona ay ku guulaysatay degmada shibis ee gobolka banaadir munaasabada soo gabagabaynta waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka wasiiro iyo sidoo kale maamulka gobolka banaadir waxaana gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada waa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka banaadir erekaasi oo sharaxaad ka bixiyey waxyaabaha tartankan u ahaa iyo sida ay u arkaan maamul ahaan waxaa naga go-an haddaan nahay maamulka gobolka banaadir dhalinyarada muqdisho awliinta wax walbo ay u baahnaayeen oo uu qof dhalinyara ah oo kacooda uu helo ee ku nool adduunka aan ku noolnahay waxaana ilaahay ka baryaynaa inuu nagu gaarsiiyo fursadaha soo socda inaan u helno caafimaad iyo nabad aan ku damaashaadno waxaan idiin sheegayaa dhalinyaro waa waktigii waktiga maanta jooga waktiga dhalinyarada inaad ka faaidaysataan sida uu guddoomiya wiish idiin sheegay xukuumadda horeen dhalinyarada haysataan waa inaad uga faaidaysataan qof walbo iyo miliyadda uu ku ficnaa inuu soo bandhigo annagana ku kaalmaynaynaa waxaan idinka balan qaadaynaa inaanan idinka dagaal marin ee idinka hormarno hortiina aan soconno ilaa aad ka gaali doontaan waxaan idin leenahay dhalinyaradii hore u socda yaan idinka qaldin dadowsiina
kuuriyada waqooyina mar kale waxa ay tijaabisay gantaalada ridada dheer ee ay muddooyinkii daba wadaday waday tijaabadooda iyadoona mar kale kormarsiisay xeebaha dalka jabaan gantaal riddo dheer oo la tilmaamay inuu hawada ku jiray saacado badan waxa uuna jaray sida la sheegay wax ka badan saddex boqol oo kun oo kilomitir muddadii uu hawada ku jiray gantaalkaasi arrintan jabaan waxay ku sheegtay daandaas aan indhaha laga qabsan karin oo ay wado kuuriyada waqooyi iyadoo xukuumadda kuuriyada waqooyine hore ay u sheegtay in wax colaad aysan kala dhexaynin jabaan balse ujeeddadu ay tahay in ay isdifaacdo sida ay hore kaga dhawaajisay arrintan waxaa sidoo kale cambaareeyey xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka oo tilmaamay inay tahay midda sii kordhayso daandaansiga ay wado waqooyiga kuuriya warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo waa naga intaa warka anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idiin soo saaray idiin akhrinayay intaynu dib mar kale u kulmayno sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu